وkayفiyaة اjمع جمciga kayfiyadiisa beyna haadayn الxadiiثayn labada xadiiث dhexdooda sida la isu an yuqaala in la yidhaa weeye in الcadوى isu gudbin xanuun la isu gudbiyaa manfiyat meesha laga saaro la anfiyey weeye haabitati mid jirtoo suganna ma ahaho cadw xadiiskaasi inoo faa'iideynayay macnaha taas baa idlaaqisa ma cumuumkiisa aan ku daysanaynayo cudur laysma qaadsiiyo oo wax markaa jira maha taas bidaliili qowlihi sala allahu calayh wasalam waxaa u daliila rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi laa yucdii shay-un shay-a laa yucdi ma gudbiyo xanuun shay-un shay-an shay kale waxba xanuun taasi waa mid oo waxay taasi farfaa'ideynaysaa laa cadwaada cumuumkeedu inuu idlaaqiisaa yahay lafdigan oo nakira fii siyaaqi nafyi ku sugan laa yucdi shay-un shay-an oo markaa taas waa mid wa qowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii liman caaradaw kii markii uu yihi laa cadwa ku caariday ee ictiraad ahaan iyo deebushi ahaanba ku caariday biana albaciira awrka ama neefka geela baciir awr iyo harba uu ku dhacay alajraba cadhaysani yakuunu wuxuu noqonayaa bayna alibili saxiixati geel fayow oo aan cadhaysnayn buu soo dhexgelayaa ku dhex sugnaanayaa fa yukhaaliduhaa markaasuu dheehayaa dhexgelayaayo fatajrabu iyadiibaa cadhays oo geelii markii hore fayoobaa ubaaba qaalin cadhaysani u imanayaayo khalaas u wada cadhoobayaaba geeli dee taasba miyaanay kani qaadsiin miyaanay isqaadsiin ahayn ninkii sidaa rasuulka ilaahay kuba yidhi ayaa muxuu rasuulku ugu jawaabay waa tan qowlkiisii faman acdala walow arkii hore yaa qaadsiiyey qaalinkan yaa soo qaadsiiyey de markaa maxay noqonaysaa hadduu xataa isna yidhaha neef kalu ka soo qaad neef kalu ka soo qaade ugu dambeyn maxaa la heli in la yidhaha dee ilaah baa ku riday waxan ilaahay kuba keenay haddaba dee saa waxa weeyaan ka ilaahay oo uu kan ugu keenay ayuunbu kana kuba keenay ayaa macnuhu bimacnaa ana allaha tacaala ilaahay ibtidaa dalika almarada xanuunkaa waa ku bilaabay fi saani kan labaad iyadoo aanay waxa weeyaan meel kale aanu ka qaadin kama ibtada'ahu fi lawali si kii horeba isagu in ugu riday ee uguba bilaabay taasi waa xadiiska hore oo cadwa ma jirto markaa weeye haddaba maxaa dee laguga jawaabaya fira min almajduumi ka firaarika min alasad ama firaarika min alasad waa mal amru amarkii bilfiraari carar min almajduumi kii judaamaysaa in laga cararo laysfaray fa min baabi saddi daraa'ic waa wixii dee ruuxa ay dhibi ugaba iman lahaydee wasiilo iyo dariico wax kale u noqon lahaa ayaa laga sii xidhaya waa albaabkii waxay uga soo geli lahaayeen dee dhib iyo qalad iyo ama wax maxduur sharci ayaa laga awdayaa waa sad daraa'ic baabkii oo waa maxay say sad daraa'ic u tahay ay lianlaa yatafiqa si aanay ugu xasirin oonay ugu waafaqin u dhicin lishasi shaksigii alladii shaksigaasoo yukhaalidu dheehaya dalika almajduuma kaa jidaamaysan meel la joogay isaga dheehaya ee la mucaasharoon xusuulu shayin shay helitaankii ama xusuulkii iyo kudhicitaankii lahu isaga uu xasilay oo min dalika almaradi xanuunkaasa bitaqdiirilahi ilahay qadaritaankiisii markooraba ugu qadaray haddii aanu kala joogina kolley wehelaataa aanu ugu dhicino ibtidaan waa bilow ahaan rabbi uguma qadaray laa bilcadwa almafiya aan ahayn si ugu dhacay cadwadan iyo isqaadsiinta cudurka la isqaadsiiye meesha lagala saaray la anfiyey oo fa yadunna uu u maleeyo markaa ana dalika waa xanuunkan maanta helay kaana inuu ahaa bisababi mukhaaladatii dheehitaankiisii sababtii lahu ninkan dheehay majduubka ah oo fa yactiqidahu markaa ictiqaadiyo sixat alcadwa xanuunka in laysu gudbiya inay jirto fa yaqaca fi lismi dee wax la anfiyo shareecadii aanay ogolayn markuu ictiqaadiyo halkaa dembi ugaba yimaado fa umira waxaa la amray bitajanubi lmajduumi kii judaamaysnaa in laga dheeraado dafcan waa iyadoo la hor joogsanayo oo meesha laga saarayo la riixayo lilwuquuci dhicid lagu dhaco fii hada alictiqaadi ictiqaadka aladii yusabibu sababaya alwuquuca fi lismi dembi in lagu dhaco markaa wuxuu leeyahay fira min almajduumi waxa ay tahay waxaa dhici karta ruuxan oo la jooga ruuxan dee judaamkee meel kulaba nool ama la jooga in xanuunka naftiisi uu ku dhaco ciddaasuu ku dhacayna kanuu qaadsiiyey ma aha ee waa marka horeba rabbi u qadarayoo haddii aanu xataa kan la joogin waa wax heli lahaa laakiin dee arrintan jirta daraaddeed ayaa markaa maxaa meeshii kaba dhalan ruuxii xanuunkani uu taqdiir ilaahay un uguba dhacay ruuxani aanu qaadsiin inuu is yidhaaho waa kaa kanaa ku qaadsiiyeyoo halkaa ictiqaadkan aan toosnayn oo ah inuu ictiqaadiye cadwa inay jirtaa isagii meeshii kuba timaado oo dhinacaa dembi ugaba yimaado markaa si haddaba taasi aanay u dhicin ayaaba la amray o layihi kaba sii dheero wixii wax kale ay kaagaba iman lahaayeen inay ictiqaad aan toosnayn iyo waxyaalo ama dembi kugu ridaay kaagaba iman lahayn ka dheerow ee maaha xanuunkaa la isqaadsiinaya bal markaa waa xaafid xajar siduu kuma jamciyey kolley dee qowlka kale meesha jira nu sheekhu inoo soo dhiganayo habbooneyd labada qowlba si inoogu soo dhigto si bal ikhtiyaarna meesha aan u aragno wajatu nadar kale ilaa dhowr qowl baa jirta alfiyada suyuudiya matigeeda xataa kuma sugada laakiin qowlka labaad ee meesha jira waxa weeye lafdigan alcadwa inuu waxan uu anfiyaya ay tahay cudur isagu gudbo uunoo iska tallaabo uunoo bidabci iyo isagoon ilaahay qadarin oon ruuxan uba qorin oo taas uu iska gudbayaa ma jirto horta taas laakiin maxaa jirta tan kalena ilaah baa subxaanahu watacaala sabab ugaba dhigay iyadoo isaga qadarkiisii yahay haddana dee asbaabaha ee xanuunku ku faafo ama uu markaa ruux kalena uu kuba gaadho ayuu ka dhigay mukhaaladada uu ruuxii xanuunsanayey la dheeho oo kale marka se asbaabta kalena dee wixii iyadoo sababtiisa la helayna waa la helaa awqaada qaarkeedna dee marka aan qadar kaloo rabbi u qadari jirin iyadoo sababtii la helay ayaa wixii la helayn sida dee hadiyo door asbaababa kuma timaada markaa midna waxa weeyaan haddaba laa cadwaana war wax isagu iska gudbaya uun oo sidiisa isaga tallaabaya iyadoon taqdiir rabbiya subxaanahu watacaala aanu jirin taasi iyadu ma jirto fira min almajduubna wuxuu noqonayaa xagga marka leega rabbi inuu sabab ugaba dhigay oo arrintu walow qadar ilaahay jiro laakiin haddana tanna waa sabab sabab dee asbaabaha xanuunka uu kuba faafo kaba midoo tanna waa lidabci tanna waa dee sa istiqraaya sa sababtiiyo xaggii min baab ilasbaab weeye waana dee kolle qowlka malaa dee imakana waktigeedana aan filaya inaan cid kaleo qowlkaa kale ku tegeysa aanu jirin dee horteedna ay in badan ay raajax yeelayeen bal markaa waa jaanibkaasoo waa jawaab labaadoo labadii xadiid laisuu geeyo markaa labada macnaba markaan labadii xadiid isu geyno dee midka sabab maqbuul buu noqon wax caaradayaa jire waatan mucaaradadii waa la suuliye waa la jamciyey bal taasba weyo noocaas waa mukhtalif lxadiid la yidhaha maada yajibu calaa man wajada xadiiثayni mutacaariضayni maqbulayni wallahu subxana watacala alam kaas baynu ku soo aragnay bal markaa waxaanu soo aragnay dee waxa ugu horeeya ee uu ruuxu laba imanaya inay tahay inuu labadaa xadiis bari isu geeyo kolley isugeyntu kolkol waxaa imanaysa ee in midkood ama ama macno ahaan la ta'wiiliyo dee adigu nooc ta'wiil uu kuba yimaadaa way iskaba imaneysaaye laakiin muhimku waxa hun la qaadan lahaa hadday suurtogeli camalfalo bal si uun ha loogu camal falen lagu wado camalfalo bal taas baynu qawga xooga maqbuulka un baa la qaadanaya taas daciifka marka horeba waa laga tegay laba xadiisoo labaduba waa maqbuul mid kastaba gooni ahaantii in loogu camal falo ayuu keenayaa marka la eego san uu ku sifoobay laakiin iyagii baa iskaba horyimiyo dee haddaan midkood qaadano tii kalean kaba tegayna ruuxa ee laga doonayaa iyo dariiqadu maraya maxay tahay ama waxaa isaga laazimaya taa wuxuu ihi caleyhi korkiisa waxa ah an yatbaca inuu raaco almaraaxil alaatiya marxalooyinkan ama tallaabooyinkan iyo duruqdan soo socota inuu raaco ayaa laazim ku ah alif idaa amkana hadduu suurto galo aljamcu jamcin baynahumaa labadooda la jamciyo laysu geeyaa tacayana waxa mutacayin noqonayo laazim noqonayo weeyo dee wax kale oo loo kacaa maba jirtoon taa ahayn aljamcu jamcin la jamciyo labadoodii wawajaba waxa waajibaysa alcamalu camalfal bihimaa labadoodiiba lagu wado camalfalo taas baa iyada waajib noqon waa tallaabada ugu horeeya xag tacaarudka marka maxaa ay tahay dee haddii ay si un ku suurto gelayso in la jamciyo laysu geeyo jamcintaasi laazim bay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa wax kalena meeshii oo ama la yidhaaho hala kala raajax yeelo ama aan nidhaahno taariikh aan baxsino iyo taasi ma jirto haddaan xag taariikhdii ognay inay kala horreeyeen iyo haddaynaan kala ogeyn halkan waa isla mid haddii iyada ay dee ba midkoodka kale uu si un uga xoog badan yaho la kala raajax yeeli kari la looma baahna ee waa in laysu geeyo asal ahaan dariiqana ugu horeeyo jamcin axaadiisa la jamciyo laysu geeyaa iyadaa ka horeysa tarjiixa iyadaa xag in taariikh la doondoono oo midkood naasik laga dhiga midkoodna mansuuq kaba horeyneysa taas baa ka wada horeysa sababtuna waxa weeyaan jamcintii waxaa ku sugan icmaalu daliileyn labadii daliiloo la wada camal siiyey oo lagu wada camal faloo lagu dhaqmay ama laba waxyaalaha kale oo dhan midkood baa laga tegayaa la ihmaalinayaa marka inta ay suurtagaltay labadoodii inaan wada qaadano aan ku camal fallo taas dee looma baahna ama maba imanayso in midkood meesha lagaba saaro la ihmaaliyo oo lagu ihmaaliyo ama tarjiix ama iyadoo laga dhigay inuu mansuuq yahay lagu ihmaaliyo taasi ma imanayso ee horta waa in la jamciyo bal sidii lagu jamcin kaa dee walow dee taasi kollay nin kastaba aanay u sahlanayn haddana aimaduna waxyaalihii badnaa ama waxyaalihii dee tacaarudku kuba yimaaye dee in badan dee ay kaba shaqeeyeen taas baa laazima ayuu yii waana si aan kasoo soo aragnay mukhtalifulxadiidka taas idaa lam yumkin haddaanu suurto gelin aljamcu jamcin biwajhin min alwujuh macnaa si un xataa nooc ta'wiilba haba ahaato dee waxa weeyaan jamcin labadoodii la jamciyo hadhow sitaa lagu wada camal falaa aanay suurto gelin iyadna duruqdan baa iman kow fain culima haddii la ogaado axaduhumaa midkood naasikhan xaalu yahay isagoo ah mid wax nasakhay sida lagu ogaanayaana dee naska waa inoo dambeeyaaye taariikhaan baan helay inay kala horreeyeen tanna maaha ixtimaal ee waa waxaan hubno inay taariikhaan ku kala horeeyeen oo midkood kii kale kaba dambeeyey qadamnaahu kii naasikhaa baan horreysiinaynaa wa camilnaa bihi waan ku camal falaynaa wa taraknaa waan ka tegaynaa almansuuka kii mansuuka ahaa waan iskaga tegaynaa baxsigiisna waa inoo dambeeyaa kaan wain lam yucdaamu daalika haddaan taa la ogaan oo ujeeddadu markii aynu eegnay waqti xadiiskani soo arooray iyo kan kale waqtigu soo arooray oo kala horeeyeynu haynaa ma jirto taasi ixtimaal iyo waxaa kuma sugnaato waxa weeyaan waa in wixii ay caddaadaan iyo xataa shaksi uun yii kan baa naasika kana mansuuq weeyaan oo kaleo dee aad markaa arrintii aan u dabdin wixii waa in la helo taariikhaan haddii tii la waayo aynu ogaan weyno rajaxnaa waan raajax yeelaynaa axadahumaa midkood cala alaakhari kii kale biwajhin weji baan ku raajax yeelaynaa min wujuuhi tarjiix tarjiixa wujuuhdiisa ka mid ah allatii wujuuhdaasoo tabluqu gaadhaysa khamsiina wajan konton wej aw agsara ama wax ka badan uma camilnaa waxaan ku camal falaynaa biraajixi kii raajaxa ahaa baan ku camal falaynaa waa khudbad saddexaadba oo tallaabadii saddexaad bay noqon ta hore waxayd in la jamciyo ta labaad in la eego xagga taariikh ahaan oo si ay u kala horeeyeen haddii taariikh ahaan iyo wuruudkoodii aynu u kala qaadano kii horena mansuuq laga dhigo ka dambana naasikh taas haddii aan garo aan ogaan weynana tii saddexaad weeyo ah tarjiix tarjiixina dee kollay waxa weeyaan labadii xadiis iyagoo maqbuul yihiin ayaa haddana umuuro loo kala raajax yeelo badan baa iskaba jirta bal walow imika awjuh badan uu sheekhu inoo ishaaray haddii aan kuba laabano un kitaabka wixii aan soo aragnay eenu kuba soo aragnay in yaroo in kaba mid aan ku laabano waxaan soo aragnay xadiidkii saxiixa isagoo dee laynoo qaybiyey oo saxiix lidaatihi iyo saxiix ligayrihi labadii xadiis ee iscaariday haddii midkood saxiix lidaatihi midno saxiix ligayrihi kii saxiix lidaatihi baan qaadanaynaa kii kale waan iskaga tegaynaa markaasoo waa laga raajaxsanaanaya saxiixa lidaatihi baan soo aragno iyadoo qayba loo qaybiyey oo bal qeybtii ugu sarreysay ay tahay haddii aan wixii la naqdiyey aanu noqon taqsiim toddobaan soo aragno bukhaari iyo muslim waxay wariyeen haddana bukhaari muslim shardigood taasoo kale maanta wayna anfacaysaa halkan oo tarjiixay inagu anfacaysaayo dee haddii xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen iyo xadiis kaleoo bukhaari wariyey ay meeshii iscaaridaan aan dee markaa jamcin kari weyno oo jamcin ay suurto geli weydo aanay ahayn naasikh iyo mansuukh baabkeedna aanay noqon awjuhdii tarjiixa waxaa ka mid a maaha dee kolley wax had iyo goor laasima awqaadda qaarkeed waxaa dhacaysa xadiis martabadiisu ay hooseysay umuuro kale oo isaga la xidhiidhay daraaddeed in kii martabadiisu sarreysay laga horreysiiyo oo xadiis bukhaari iyo muslimeyn xadiis muslima laga horreysiiya way dhacaysaa dee waa umuuro gaara ee laakiin si guud haddaan eegno kii bukhaari iyo muslim kii bukhaari oo kale ama muslim uu ka horreynaya taas oo kale kii labada saxiix mid ahaan kuga sugnaa kii aan labada saxiix mid ahaan ku sugnayn ee saxiixa ahaa haddii aynaan jamcin karahayn waa ka horeynayaayo bal adigu walow ay taasi tahay xadiis xadiis marka la eego xadiis kastaba goonidiisa loo eegayo awqaada qaarkeed xadiis jaanibka aynu kuga soo maray ku hooseeyey uu ka kale umuuro kale oo qaraa-in ah kaga horeynayo kaga horeynayo haddana bal si guud weeye taasiye waa duruuqdii tarjiixay taasi ka mid noqonaysaa marka xaggan wujuuhda uu sheegaya waa wujuuh badan oo dee taas baa kaba mid a kale wujuuhdan kontonka weshuu sheegayana kitaabu hadda uu magaciisa sheegi doono mabxaska dambe alictibaar fi naasikhi walmansuukh min alaahaar ayaa iyadoo kitaabku u dejisan yahay axaadiisa naasikh iyo mansuukhun ah ee xadiidka ah qur-aanka maahee ayaa intaanu taa bilaabin u baabbaab aanu u bilaabin ayuu awjuhdan tarjee wuxuu sheegaa duruqdan buu marka hore kasii yar hadlaa markaas buu awjuhda tarjiixa ilaa konton wejoo ka mid a isagoo barhkood amsilo raacinaya mid mid ahaanna u sheegayo kontonkaa wej ayuu sheegaa culimada qaarkoodna way kaba sii badiyaan oo imaka tadriibu raawi oo kale walow aanu dee kitaabkaasi kaga duwan yahay isagu waa kitaab dee ka bastisan halhal buu usoo qaadi amsilu raacina kani laakiin tirin ay tahay kolleyna isaga uu gaba horeeyo xaafidulciraaqi kitaabkiisa taqiid walidaax oo isaguna dee boqol wesh wax ka badan walow usuushooda toddoba ay u celin karaan ama ay u celiyaanba haddana ilaa boqol wesh wax ka badan ba ay soo saaraanoo ah waxyaalo keenaya un in wax la kala horreysiiyo oo bal awjuha tarjiixu ma yaraa aada bay u badan tahay taasaan la imanaynaa uma camilna biraajixin wain lam yatarajax haddaanu raajix noqon axaduhumaa midkood cala alaakari kii kale oo xataa furu taas waa laba xadiis oo isku martabo ah aan kala dee waxa weeyaan hoosayn oo si kastaba kuga siman waxaan ku raajax yeelna midkoodka kalaan weyne waana naadir dee taasi wahuwa naadir waa kale waaba yar tahaye tawaqafnaa can ilcamali bihima waxaa dhici karta dee taasi waa xaggeen bal xataa tacaarudkan inoo muuqday waa ruuxan eh aha nastul amarka qaaliban laba xadiis oo saxiix oo rasuulka labadiiba kaba sugan oo wij kasta iska caaridaya way adagtahay si loo helaba ee laakiin de waa ninkan kolba eegaya iyadoo dee aqoontiisa iyo fahmadiisa iyo umuurataa ay tahay ayaa laga yaabaa tacaarudku inuu xaggiisaba yahay haddaba iyadoo tacaarudkuba si guud oo dee marka la eego xaqiiqiga en asal ahaan meesha laga saari karayni uu yar yahay haddana laba dee intay iscaarideen haddana si kastana u siman taasi aad bay naadir u tahay laakiin hadday dhacdaba tawaqafnaa can ilcamali bihima maaha waa la tuurayaa lama odhan oo tasaaqud si dee labadii markhaatiya laisla wada tuurayay laba bayino oo kale iyada halkan tani waa ruuxan eegayaba waxaa dhici karta ruux kale ay ama isaga wakti kale inay wax kale murajixu muuqdo ama shaksi kaleba murajixu uba muuqdo ee laakiin waa laga joogsanaya markaa camalfalkii can ilcamali bihima xataa yadaara lana murajixun ilaa uu inoo muuqanayo wax midkood raajax yeelaan ahmiyatu bal cilmigan ah ama noocan mukhtalifu lxadiid qiimaha uu leeyahay ahmiyada uu leeyahay waman yakmulu lahu cidda u kaamil noqonaysa ujeedadu cidda dee ay u sahlan tahay inay taa kaba hadasho ee dee markaad ka hadli karto umuurahan ee baxsin karta ee umuurahan dhexgeli karta hada alfannu fannigani min ahami culuumi alxadiisi xadiiska culumtiisa kuwa ugu muhiimsan buu kaba mid yahay waayo idcile yudaru waxa loo baahinaya u baahanaya ilaa macrifatihi garashadiisa inuu garto jamiicu alculamaai culimada dhammaantood muxadisiinu maaha fuqahadii baa u baahan oo usuuliyiintii baa u baahan oo muxadisiintii baa u baahan oo adigu culimadii oo dhan ayaaba tan u baahan oo dee waxa weeyaan u baahanaya inay gartaan oo waayo dee intaas iyo kayrkoodba waxyaalo daahirkoodu tacaarud yaa ku imanaya markaa dee si waxa weeyaan tacaarudka ay u suulin lahaayeen ama ay isugu geyn lahaayeen bal markaa dee axaadiis iyo waxyaalahaas wax mid kastaaba xataa fannigiisan uguba baahan yahay fannigiisan iyo jaanibka uu ka daliishanayo xadiiska uguba baahan yahay marka waa wax aada iyo aada u muhiim oon laga maarmahayn oo culimadii dhammaantood ay u wada baahan yihiin garashadiisa wa inamaa yakmulu lahu laakin dee nin kastaaba kama hadli karee waxa u kaamil noqonaya xagga kalaamki wayamharu fiihi maahir ama xariif aada nin u yaqaano hagaag u sugay oo waxaan dabdiyay noqonaya manaa waa min almahaarati alaimatu imaamiyada aljaamicuuna kulansaday bayna alxadiisi waalfiqhi xadiis iyo fiqhi oo dadka dee cilmigii xadiiska iyo cilmigii fiqhiga labadoodaa isku darsaday aqoontii xadiisna leh aqoontii istinbaad iyo fahamkaasna leh een dee ahaynuun dad musnidiin oo xifdi xadiisun ku gaabsaday aan ahayne labadii ama nin fiqhi uun intuu tatabucay aan xagga jaanibkaa kaba maran dee waxa weeyaan xadiiskii fiqigiiba asaas ama asaas iyo daruuriba oo aan ahayna labadooda isu geystay ayaa labadan dee iyay ka hadli karo u taam noqonayo ku kaam u kaamil noqon inay ka hadlaanay waxyaalahan ay dabdiyaan ikhtilaafkan suuriyaan oy kaba hadlaan iyo wal usuuliyuun nimanka cilmiga usuulka iyagu yaqaana alghawaasuuna cala almacaani daqiiqa ee macaanida aada u qarsoon dee hagaag u dhex galay macnaa aan ahayn un dee wuxuu usuul ka yaqaano xoogaa umuuro sadxia ay tahay cilmigan ku xeel dheer dee cilmiguna waa cilmigii asaasba istimbaad u ahaa inoo dabdinaya san adilada aad uga faa'iidaysanayno waa adilada istismaarkeed iyo ka faa'iidaysigeed cilmigii inoo dabdinaya weeye haddaba cilmiga caynkaasa maaha dadkii dee aqoontoodu sadxiya oo xoogaa un kaba yaqaanay ama laakiin dadkii aada u dhex galay aadna aqoontu sare uba lahaa kuwa caynkaasa ayaa umuurahan dee ay u muuqanaysaa markiiba siday ku jamcin lahaayeen oo iyo sidii lagu kala xambaari lahaa markaa tacaarud ka dhiib yaraan kuwa suulinaya daahirka ahaa oo taas wey wa haaulaahi kuwaas hum aladiina kuwa weeye laa yushkilu calayhim aanu ka ishkaal gelahayn minhu min nawc min hada nawc oo mukhtalifu xadiidka ila naadir wax yar mooye oo qaaliban ibnu khuseyma laga sheegay inuu odhan jiray maba garanayaba laba xadiis oo saxiix oo iskaba hor imanaya ee ninka haye agtiisa ay kuba sugan tahay la yimaadaan maba jamciye de waana isaguba waa dadka fiqina imaam buu ku ahaa xadiisna imaam buu kuba ahaabo imaam laima ayaaba xaggan xadiiskana laguba magacaabaya haddaba dadka caynkaasee iyagu martabadaa gaadhay inta badan wax ka ishkaal galo umuurahani maba jirto waa wax naadir haddee wax kaba ishkaal galaan watacaarud aladilati adilada tacaarudkeeda iyo iska hor imaatinkeedu qad shaqala waa shuqliyey alculamaa culimada waa shuqliyey oo dee siduu kuba shuqliyey way u cinaayoodeenay u ihtimaameen oo aad bay ugaba hadleen oo mu-alafaad baabay u dejiyeen ay umuurahaas kagaba hadlayaan ama dee mabaaxis gaaray ku khaas yeeleen kutubtoodii mu-alafaadkooda ahaydba wa fiihi noocan tacaarudka iyo dee siday ku xalliyeen tacaarudka ay ku suuliyeen ay ula tacaamuleen ayay daharat muuqatay mawhibatum waa wixii ilaahay u hibeeyey uu siiyey aqoontoodii aada iyo aada u sarraysayo fahamkii daqiiqa ahaa ay taas bay kuba muuqatay iyo wadiqatu fahmin fahmigoodii aada u daqiiqahay aada u qarsoonaaye dee aada u xeel dheeraa iyo waxusnu ikhtiyaari doorashadoodii fiicnayd oo dee markay umuuraha daahirkoodu tacaarudka iyo ay kaba hadleen ay isu geeyeen ee tacaarudkii ay suuliyeen halkan aqoontoodii mawhibadoodii fahamkoodii aada u daqiiqahabaaba kuba muuqday taasi waa dadkii iyagu dee heerkaas sare gaadhay ee ehelka u ahaa kamaa zallad say ugu simbirraxatay fiihi noocan fiigiisa ama tacaarud aladila aqdaamu man shaksi lugihii ay ugu simbirraxdeen oo ujeeddadu dee si toosneed kuma waafaqine waa khada-iyo ayaa kaba dhacay man ama aqdaamu man dad lugahood khaada dhex galay oo muquurtay zumar waa meelhii dee mawjadiisii ama isaga u adkaa zumar waa jamcu amra amratu shay sida de amrat alxarbi oo kale waan filaya ama kimaar alxarbiya in badan baan siirada kuba soo aragnay waa shadaa-ideeda iyo meelaheeda ugu dhib badan ama dee ugu adag taas bay noqon bal markaa ujeedadu waxa weeyaan waa mabaaxistii aada u qaamidka ahayd ee aada u adkayd aada u daqiiqa ahayd doonay inuu kaba hadlee dhex gale meelaha caynkaasa isagoon dee aan dhammaysan umuuraha fiqigii iyo xadiidkii iyo umuurihii dee u dhib yaraynayay u sahlayay ayay laguhoodii ku simbiraxdeen oo ujeeddadii may noqon si ay uga hadleen adilada tacaarubaysa ay dooneen inay isku suuliyaan sidee toosan may ahayn akhdaa iyo qaladyo ayaa kala dhacaya umuuro aqoontoodii ay ka gaabatay inay dee hagaag ugaba hadlaan ama ay hagaag utoos u xaliyaanba kamaa zallad fiihi aqdaamu man dadu ama dad ay ashkhaas lugahood say ugu simbarbaxatay khaaba lafdiga man xagga macnahana waa ka jamac xagga lafdigana waa ka mufrad labadaba waa la ilaaliyaa markii kolba kii la doonaba deer khaaba isagu dhex galay oo muquurtay khimaarahu waa nooc cilmigan ama tacaarud aladila halkii uba dee shadaa'idiis meelihiisii u adkayd iyo zixaamtiisii iyo meelihiisii u cidhiidhiga iyo madaayiqdiisii dhex galay oo min bacdi almutadafiliina dadkii iyagu ee waxa weeyaan aan ikhtisaas iyagoon waxaanu lahayn waxa weeya dacwo la-aan adigu dee waxa mutadafilku waa ruuxa iyadoon loo yeedhin dadka iska soo raacaan marmartay ama iskaba yimaada meelaha dacwooyinkii adigu taas waa mutadafil la yidhaha dacwo la-aan wax kuba yimaada xagga kalena waxay isticmaalaan ruuxaan dee waxaan ikhtisaaskiisii aan ahayn aqoon fiican aanu uba lahayn ka hadlaye baxsinaye waxyaalahaas bay tana ujeedadu ay tahay haddaba dad aan ujeedadu waxa weeyaan dee dhab ahaan waxaan aqoonteedii dhammayd aan lahayn waxaa kaba arkeen oo lagu tirinayo markaas saa kaa dacwo la-aan yimi ama waxaan ikhtisaaskiisa ahayn kaba hadlaya iyo waata looga jeedee iyagoon wixii aan hagaag u sugin hagaag u babin ama aqoonteedii aan dhamaysan doonay inay ka hadlaan ama wax kaba qoreen ama si kaleba ugaba hadleen ayaa iyaga qaladaan kaba dhacay simiraxooyin baa ka dhacay akhdaa oo iyaga halkan may noqon dadee waxa weeyaan sii toosnayd waxa weeyaan waafaqay oo la waafajiye sii toosnayd may noqon se raggaa hore markay waxyaala jamciyaan dee aad garanaysa wixii dee jamci dadkii qanciyo toosan oo adiladiina lagu wada camal falayo tacaarudkiina lagu suulinayo uu noqday min bacdi almutadafiliina kuwa iyagu dee mutadafiliinta calaa mawaadi alculamaa culimada xeerooyinkooda ujeedada dacwo la-aan isaga yimaadeen iyagoon ikhtisaaskeed lahayn aqoonteedii lahayn doonaya haddana inay iyagii la mushaarakeeyaan ay kala qayb galaan waxyaalahaasay laba wadaagsadaan lugahood ay ugu simbiraxdeen asharu musanafaati fiihi kutubtii halkan loo alifay kuwii ugu shura uga badnaa ikhtilaaf alxadiid waa kitaabka magaca leh lilimaam shaaficiy oo kolley dee umka babacaadkiisa laba madbacaysa ama qaybihiisa dambe wa huwa awalu man takalama wasanafa fiihi wey nin ka hadla cilmigan oo wuxuu alifay ninkii ugu horeeye weeye dee saa daraadeed muu wada jamcino isumuu wada geyno wuxuu bilaabay kol hadday ahayd ruuxa waxu horeeyaa dee ha bilaabee laakiin ma wada dhameeyo adigu majmuuco fiican buu kaba hadlay dee waxa weeyaan si fiicanna waa u jamciyo ugaba hadlay laakiin kolley ma dhamayne bal imaam shaafici saa ugu horeeyey nin jaanibkan kaba hadla taawiilu mukhtalifi alxadiid waa kitaab kaleo isaguna madbuuca maanta ibnu qutaybata uu leeyaho mujaladkaba madbacaysan oo magaciisu kanba yahay oo maanta adigu dabacad kala duwan waa la madbuciye adigu ay madbacaysan yahayba kolley dabacad dambe xadiisina uu leeyahay cabdillahi bni muslim isaguna kolley si fiican buu meelo ugaba hadlay umuro ay yidhaaheen culimada baaciisii ayaa kaba gaatay ama aqoontiisii oo dee aanu halkii la doonaya heerkiisii la fiicnayd aanu ugaba hadlina way jirtaa laakiin bal waxa weeye oo dee siay kaba cabireen umuuro qasara fi ashaa made ashaa ayaa dee bal markaa qabsara fiiha baacun ama qabsara fiiha baacun mushkil aathaar waa kitaab kolley aada u waasaca kani mujaladaad badan leh itaxaawi oo daxaawi usugnaaday abi jacfar axmed ibnu salaama waana ninkan caqiidadan aada u mashhuurka alaya dee kutubtan kale ee aada u wada mashhuurkaa kani kaba mid yahay iyo macaani laathaar iyo kuwaasi ay kaba mid yihiin kolley kitaabkiisani waa kitaab aada u waasaca dabcadkan dee risaala ay madbacaysa ee shaciib armaudiya ay taxqiijiyeen baana dabcadaasaana ugu mudan dabacadka kitaabkiisa bal dee waasacnimadiisa xataa ayma horeen sida baaji oo kale waa ikhtisaariyey kii baasina ninka dambeeyaaba ikhtisaariyo almuctasar kuwa magacaabo xataa ka mukhtasarkiisa labaad baaba laba mujalad isna kuwa madbacaysan isagana laakin de waa madbacaysan kitaabkii asalka waa kitaab adigu waasica oo dee mujaladaad markaa cadiida ah adigu waama kaba kooban haddaba kutubtaas baa kuwa ugu mashhuursan cilmigan ama baxsiga wax lagaga hadlaba naasix alxadiisi wa mansuukhu xadiiska kiisii la nasakhay iyo kiisii wax nasakhaye tacriifu naskh luqatan xagga luqada naskhigu ama ha noqoto xadiis ama ha noqoto imakayn qur-aane kolley tacriifka hore horta dee amsilada mooyaane tacriifku waa tacriif labadaba ka wada dhexeeyo qur-aankiina waad uga faa'iidaysanaysaa dee naskhigiisii bal xagga tacriif ahaan xadiisna waayo waa baab keliya marka leega taas amsiladin baa kala dunaanaysa luqatan xagga luqada naskhiga lahu macnayaani laba macnaa u sugnaaday macnuhu waa maxay ay azaalatu aydo oo degay taasoo kale waa zuulin shabaaba sakhatir waxay baa nasakhtay dadkii dadkii markii hore jireen markay meeshii dalayday martay raadkiina wuu baaba u tirtirmay waxyaalahaasi macnahan weeye ujeedadu wixii baa meeshiisii wixii waa la naqlinayaa meel kalea loo buurinayaa laakiin isagii ma tirtirmayo ma baaba-ayo wa minhu waxaa kaba mid ah nasaktu lkitaaba kitaabkii baan nasakhay macnaa oo waxa weeyaan kitaabka markae kitaabkanaad haysataa kitaab kale ayaad kaga qoratay wixii ku jiray kan baad ku wareejisay taasoo kale kii hore ma baabiina halkiisuu iskaga baaqi yahay kanna laakiin isagii baad kan aad kaga xadishay taas iyada waa bimacna naqli oo dee dhab ahaan ta kitaabka oo kale naqlin dhabo wax aad meel ka wareejisood meel kaga u wareejisay ficlan maaha waa wixii wax lamid unbaad wareejisay kii waa sidiisii ee waa isagii wax shabihiisii ah ayuunbaad halkan ku noqdisay oo gees markaa imaka haddii la idhahdee nasaktumaa fi lkhaliya oo kale khariyadii shinida oo kale iyo gaaguridii wixii kuwa jiray baan qaaday oon meel kala dhigay iyadii waad qaadaysaa meel kalaad dhigaysaa taasi waa naqli xaqiiqiya hadii naqli xaqiiqiya maaha waa shabiih waayo wixii halkiisii bay ku baaqiyeen kii maad naqlina wuxuu eeg baad naqlisay laakiin haddana taasi macnuhu waxa weeyaan unkii hore ma tirtirmayo ma baaba-ayo ee wax waa la naqliyey kii horena waa iska baaqi oo waa naqli un wa minhu nasaktu lkitaaba muxuu ihi idaa naqaltu maa fiih halkan eeg in yaroo adugu kolley kitaabkan way kusoo noqnoqotaa haddaad halkan inagu baraarujiyeyna waxaa la arkaa mar dambe inaan iska dayn doono inaan saxdo anigu un mooyaane waxa weeye taasi imarka laba cibaarou isticmaalay sheekhu toore wuxuu ihi nasaktu shay waa xagga luqada un eeg nasaktu nasakhat ishamsu dilla ay azaalatu tan dambena wuxuu ihi nasaktu lkitaaba idaa oo markaa maxay tahay markaa san oo kale dee wax la fasirayo ay macaanideeda maxaa ka mida in tafsiir loola yimaado idaaduna waa tii shardiye iyo waxyaala iyaa lahaydbe laakiin macaanideeda maxaa ka mida in iyaduna ay tafsiiriyo noqoto ay wax inoo fasirto labadooduba ficil kaba soo qaado dee ta markaas tadii ta-ulkhibaad ama amadu dee waxa weeyaan in imakayn haddii dee ta-ulkhidaaba oo tadii maybe ta-ulmutakalima ay laba socotay ayaaba kolkol dabadeed ay yimaadaan si imaka halkan oo kale kolkol dee waa cibaaradii culimadu a yuqaalu qiila taqulu nasaktu lkitaaba idaa naqalta maa fiih ama taqulu nasakhat ishamsu dila ay azaalatu cibaaradaas kolkol taquluna way dee kaba horeysaa ma qaala iyo qiila iyo ay kaba horeeya ma yuqaalu de markaa waxa ay tahay bal suurada dambe oo kale markay noqoto nasaktu lkitaaba haddaan iyay ay tafsiirku noqdo waa ta inoo dambaysa eeg laakiin ta ulmutakalim ay ku sugantay tadi mutakalimka dee wax ku sugan aan fasirayn ay ku sugnayd aan fasirayno taasoo kale nasaktu lkitaaba waxaan odhanaynaa ay naqaltu maa fiih oo ta'du waxay la mid noqonaysaa dambe ee ficilka dambe ee tafsiirku ta'dii hore ee mutakalimkahayd bay la mid noqonaysaa oo tii ayaan fasiraynaa un waxaad odhanaysaa nasaktu lkitaaba ay naqaltu waxaan naqliyey maa fiih idaa laakiin way ka duwan tahay idaadu iyadu daraf bay u tahay ama taquluda hore iyo waxyaalahaasay u noqotaa marka iyada marka sad oo kale wax lagu fasiro wa minhu nasaktu lkitaaba macnaa maxaa goorma taa odhanaysaa idaa naqalta maa fiihi way waa waxa marka dhexdiisa ku sugan aada naqlinayso ayaad hadalkaa odhan marka waxa ay tahay un adigu maqsuudku idaa marka ay tafsiiriyo noqoto ee taqulu ama dee qadaran ama taaleyba aysan oo kale dee darfina uba dhacayso ta'da ka dambaysa idaada waa la fadxiyaa ee lamadu damiyo kitaabkana intay soo noqnoqon doontoba iyadoo damba leh ayaan arki doonaa oo dee naqaltu uu odhan doono laakiin sababku waxa weeye in la yidhaaho idaa naqalta maa fiihi ama hadday halkan ay tahay ay naqaltu maa fiihi baa la odhan lahaa taas waa mid kulina waana masalo dee uu yarbas iyo ibnu hishaam annaxwi kitaabkiisa muqni labiib dee qaybta hore ee aada u muhimka ama kitaabkuba guud ahaan waa kitaab wada muhime ee uu xuruufta iyo adawaadkana uu kuba fasiro markuu ay fasiraya ayuu halkan soo dhigtaa kolley sayidna kitaabkiisana isaguna alashbaah wanadaa'ir maaha kan a aragteene fiqiga ah ma aha ee waa kitaab kale oo kaa ka waasacsan oo naxwo ah ayuu leeyahay oo dee dabacaad aada loo yar taxqiijiyeyna maca faarisa sagaal mujalad ay ku madbuceeyeen kuwo kale oo dee laba mujalladoo buurbuuran oo mid kasta laba juz kaba koobnaana ay jiraan oo kal magaaladaba soo gaadhay bal markaa kaasu isna kolley dee ibnu hishaam tiisuu soo naqlinaye waa yidhaah markaa dee hortoodna waaba la nadmiyo marka waaye oo idaa kanayta biay ficlan tufasiruhu faduma taa'aka dama muctarifi macnaa ay haddaad ficil aada fasirayso dee taa de meeshii cibaaradeed iyo kinaadada ay kuba yimaado faduma taa'aka dama muctarifi wain takun biida yowma tufasiruhu fafatxatu taa'i amrun gayru mukhtalifin haddii aad tahay mid idaa maalinun ku fasirayo wax fadxada ta'du iyada waa amar aad dee khilaafkaasa ku jirin ama taas aan isbedbedelahayn ee oo isma bedesho ee fatxatu ta markaa bal marka waxaan leenahay kitaabkana way kusoo noqnoqon doontaa taasi sababku waxa weeye in la fadxiyo idaa hadday tafsiir tahay ama ay hadday tahay waa la daminaya waana ta'daan ujeednaa ta lmutakalimka ta hore oo dee tan lamida oo dee markaa fasiraysay ama inta badanna qaala iyo yuqaalu iyo qiila iyo taquulu iyo waxyaala saasa ama ay ku dhawaaqaan ama qadaran bay dee darfigeedii noqonaysa marka wuxu ui fakaana naasikha kii naasikha waaba isagoo naasikhi qad azaala mansuuqa mansuuqi marka waxa leeyahy waa macnahan dee imaka haddii aad macnahan luqada ama waxaan soo naqlino kii naasikha waaba isagoo suuliyey qad azaala mansuuqa mansuuqi aw naqalo ta hore wuu suuliyeyba dee caadi waana kale macnaha inoo waafaqaya ta dambe aw naqalahu amase wuxuu raray ilaa xukmin aakhara taasi waa logo istilaaxan xagga istilaaxa tacriifkana waa tacriif kolley usuuliyiinta intooda badan waa culamaa usul intooda badan ayay kuba tagaan rafu shaaric dee markaa kal marka leenahay culamaa usul qolooyinka kale ama muxadisiin ah ama ama mufasiriin ah ama mar kalena waa kolley waa tacbiirkoodii bay soo qaataa ma isticmaalaan intoodii badan jamaahiirkoodii rafu shaarici shaarica koryeelkiisa wey xukman xukum uu kor yeelo xukumkaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday xukumkaasoo mutaqadiman horeeyey bixukmin xukm uu ku kor yeelo minhu ay mino shaarici dheh shaarica xaggiisa ka ahaadayoo muta-akhiri dambeeyey taas baa la yidhaha waa tacriifkii iyada waxa weeye halkan naskiga bal markaa kolley ma kuma joogsanayno waayo dee malaa dee baabakiina khaasatan walow ay halkani muhim tahay oo dee tafsiir ay muhim u tahay bal marka waxa weeye haddana usuuliyabay aada usii badiyaan culimadu iyo dee umuurahan juziyaadkeed iyo ixtiraazaadkeed iyo kutubta usuulka ayay aada u tatabucaan iyo kutubtan kale iyadna culumulqur'aan ay kaba hadlaan de halkana waa tan aan hayne laakiin haddaan inta ugu muhiimsan eegno shaarica koryeelkiisa uu kor yeelay cibaaradani waxay kaga ixtiraaziyaan culimadu haddii aanu wax shaaricu dee imaka koryeelkii aanu ahayn oo shaaric koryeelkii arrintani aanay xukumkani horta mayn rafcu shaarici rafci waxaa looga jeedaa un ficilkani tacaluqi uu ku tacaluqi laa afcaal almukalafiin oo meesha kaba baxa oo bal masalan imaka ziyaarat lqurub qubuur hadday mar manhi ahayd ama ay xaaraam ahayd oo ay dee laynoo diidaybo rasuulku dadka u diiday dee imaka laynooma diidan dadkii waktigaa uu diiday taas taasi imaka xukun bay ahayd marka marka hore taxriimkaasi dee ficilka mukalafku ku tacalluqayo waxay ahayd dadku inay iska ilaaliyaan oy ka fogaadaan bay ahayd marka xukunkii la joojiyey la nahiyey tacalluqii ficilkaas xukunkaasi ku tacalluqaya afcaal almukalafiin baa meesha lagaba saaray oo wax iyagoo dee diidmo iyo manci kuba imanayo dadkii loogu diidaya taasi maba jirto taas bay horta ay tahay marka koryeelkiisa shaaricu uu xukun isaga xaggiisa ka aaday kor yeelo cibaaradan waxay kaga ixtiraazayaan haddii shaaricu wax kor yeelo laakiin waxaan uu kor yeelo meesha ka saaray aanayn xukun marka horeba shaarica kaba soo fulay iyada taas naska la odhan maayo dee shareecaduba waa guud ahaan waxa ay tahay oo bal masalan waxaa jirta intaan salaada dadka lagu waajibin dee salaad lagu lahaa may jirin bara'tu dima wax taasi waa jirtay oo laguma lahayn soomka intaan la waajibin soom lagu lahaa ma jirin soomkii baa la waajibiya xukum shareeco ah mashaarica xukumkiisii ayaa yimi bara'adaa hore ee iyadu ah xukum sharci anayna laakiin dee wax amar caqli ah ayuu meesha kaba saaray dee xukumku ka saaray xukum sharciga muu ahayn waxa weeyaan imika shaaricii wuxuu kor yeelay waa bara'ada hore caqliyada ahayd oo daliil caqli u meesha jiray walow shareecadna ay adkaysay xoogeysay un ruux haddaan dee cidi aan wax la farin lagu laazimin inaan wax ku waajibi jirin shareecaduba ay kuba timi bal markaa taasoo kale laguma magacaabayo imika naska ee waxaan la kor yeelay horta waa inuu yahay xukum marka horeba sharcigu uu dejiyey waa inuu yahay oo horeeyey bal markaa bixukmin ibni mutaakhirna waxay kaga ixtiraazaan haddii xukumkii hore ee dadka laazimaya meesha uu ka baxo laakiin waxaan ka saaray aanu ahayn daliil sharci aanu ahayn masalan ruuxii baa waashay ruuxii baa dhintay ruuxii baa dee adigu cajzi kullii uu kuba yimi un wixii laba iman karahayn xukumkii waa dhacay oo meeshii maanta wax lagu leeyahay maba jirto laga doonaya laakiin waxaan ka saaray meesha maaha dee xukum sharci oo daliil sharci oo yimi waa arrintan kale timi oo iyad taas oo kale xukum sharciya maaha mawdki iyo waxyaalahaas taasna lama odhanayo waa nask oo ruuxii dhintay lama odhanayo lama odhanayo ee bal wixii waa inuu sharci mutaakhirkana waxay faa'iidadeedu yeelaya ama shardiya ama taksiis iyo waxyaalaha caynkaasa iyo adigu dee istisnaa sifadii taksiis adigu wixii taksiiska baa la yidhaha xagga istilaaxa ahamiyadu qiimaha uu leeyahy iyo wasucuubatu adeegiisa uu adeeg yahay wuxuu ku adag yahay dee sida dee ruuxu ku ogaado waxaana uu kula soo baxo ee uu labadoodan ku kala saaro ayaan sahlanayn iyo wa ashharu lmubarisiina fi culimada raggii aada ugu magac bixiyey aada ugu muuqday kuwii ugu shuurow badnaa ee ninkaniyuu inooga sheegaya macrifatu naasikh alxadiidi min mansuuqi horta xadiidka kiisa naasikha oo la garto oo kiisa mansuuqaa laga gartaa fanun fani weeye muhiman aada u muhim ah guud ahaanba horta fanigani waa rukni asaasiya ayuu yahay fahamka shareecada ayuu u yahay oo dee kol hadday keenayso in mid lagu camal falayo midna aan lagaba tegahayn ruuxu si uu gaadhaa xukumkii saxiixa ahaa ee dee ahayd in lagu camal falaa aqoon aada iyo aada u muhima inuu u yeeshaa tani iyadu waa shay aada iyo aada u muhim ah oo dee markaas haddii kale ma gaadhayo dee xukumkii ama saxiixaa ruuxu hagaag uma heli karo uma gaadi karo oo waxaa dhici karta wax mansuuqaba inuu ku camal falo ayaa dhici karta sacbun waana adigyo ma sahlana faqad qaala zuhriyu imaamkaas baa wuxuu yihi acya fuqahaa fuqahada waxaa cajzi geliya waacjiltam waa isla mid an yacrifuu inay gartaan naasikha alxadiisa xadiiska kiisa nasakhaya min mansuukhi oo ujeedadu dee wax sahlan maaha in taariikhdii la tatabuco oo taariikh soo hesho labadan xadiis markay soo kala baxeen iyadoo inta badan axaadiistii aanay wax taariikho la socdo oo rasuulka ilaahay waktigii uu ku hadlay ama waxan uu sameeyey aanay laba socon dee taasi way adagtaba way cajzi gelisay buu leeyahy raggii fuqahada ahaa inay tan haleelaan oy gaadhaan oo dee waxay u baahan tahay aqoon aada u sarreysa tatabuc dheer aqoon taariikheed oo iyaduna bal markaa aada u sarreysa waxyaalo badan bay u baahan tahayo markaa taasi way cajzi gelisay fuqahadii oo adeegiisa u adeeg yahay xagga ahamiyada uu leeyahayna kolley ahamiyadu waa dee taa aan soo sheegnayoo guud ahaanba rukni asaasiya ayuu yahay fahamkii shareecada xagga la eego ama naskiga qur-aanka ha noqoto ama naskiga xadiiska haba noqote fahamkii shareecada taas baa waxaa keentay inay dee bal cali bnu abi aalib oo kale ayaa laga soo naqliya maalin nin qaabsi ahaa waa waacad dadka wacdiyayay inuu arkay oo masjidkuba arkay markaas baa wuxuu ku yidhiba ninkii buu ku yidhi atadiri naasika min almansukh miyaad garanaysaa naasika iyo mansuka ma kala saaraysaayoo may buri dadkiina waa wacdiyaya dee markaa waxaa dhici karta wax mansuka un dadkiina ku wacdi markaasuu yihi halagta waa halagta anaa waxbaad halaagtay adigu waad halaagsantay waayo marka adoo saasaan aqoontaaba lahayn aad dee waacid intaad noqotay dhici karto waxaan laguma aan lahayn lagu camal fala aad dadkii kuba waaninayso naftaadii dadkiina waad halaagtay oo dee markaad iyagii u bandhigtood ama aad sabab ugu noqoto waxaan jirin inay kuba camal falaan bal iyada riwaayo kalo labadaba iyadoo uu isnaadkiisa kuba warinayo xazimi soo naqliya dee qordob iyo aimada kalena way soo wada naqliyaan be laakiin xazim baa isnaadkiisa kuba soo naqliya ayaa wuxuu maalin buu soo maray nin abu yaxya mucaqrib la yidhaaho mucarqib oo mucarqib oo markaa waa cid ahaa kuufa markaas baa wuxuu yihi kuma tahay oo wuxuu yihi ana abu fulan abu yaxya buu yihi markaasuu yihi lasta biabi yaxya walaakinaka taqulu icrifuni icrifuni matihin abaa yaxya waxaad leedahay barta iyo barta waayo uu hadlayay qaasi buu ahaa markaas baa wuxuu ku yihi atadri naasika alxadi may naasika min almansukh oo may buu yihi cibaaradan buu ku yihi halagta waa halagta dee halkan qurdubi oo kale iyana waxay sooba naqliyaan inuu ku yihi ukhruj min masjidina walaa tudakir fiih masjidka iyaga dee ka baxo anaga wax halkan ha ka sheegin taas inuu kuba yidhi taasoo bal dee ninkii kaba warinaya saciid ibn abi saciid markaasoo xasan albasri ay walaal ahaayeen ayaaba waxa kuba yidhi dee dib dhamaysa anigu laba nimanoo maalintii baan farag kaba qaaday ibn cabaas oo kale intaaba lagaba soo naqliyey waa ahamiyad aylo de isaga dabaraan iyo ay kabiirkiisa kaba wariyeen bal markaa waa ahamiyada uu leeyahay cilmigan waasharud bardisina fi wuxuu hi raggii adigu ku magac bixiyey aada uu muuqday aqoonta aada u sarraysa u lahaa ninkii ugu shoorooga badnaanaa huwa alimaamu shaaficiy waa imaam shaafici ilaahay subxaana watacaala uu siiyey dee culum kala duwan iyo dee fahm aada iyo aada u sarraysa taas faqad kaana lahu waxa uu sugnayd fiihi fi hada nawc ama nask iyo mansuuqa alyad duula gacan dheeriya wasaabiqat lula waa isla miduuno saabiqaduna waa horeyn wax loo horeeyo saabiqa waxaaba la yidhaahdee waa ama orod ha noqoto ama wax kale dheeraynta wax loo dheereeyo taas ayaaba la yidhaha ujeedada dadki kale ayuu kaga horeeyo markaa ruux kastoo dee dadka kale wuxuuga dheereeyo uga horeeyaba u isticmaala ama wax kastoo dee taas horeyntaasi ay kuga sugan tahay haddaba wuxuu lahaa dadka kale waa kaga horeeyo aqoon aada u sarrayso dadna aanu kulaba sinayn buu kuba lahaa waaba tan qaala alimaam axmed imaam axmed wahuwa man huwa marka la eego xifdi iyo cilmi xadiid oo dee shaafici haad buu xaggan ugaba sarreeyay xadiiskii ayaa muxuu yihi ibni waarata waa imaam kaloo maxamed ibni muslim ibni waara la yidhaaho ayaa wuxuu ku yihi waqad qadima min misr macnaa masr buu tego rixlo uu tegey masrna halkii dambe shaafici kuba dhintay uu degay bay de kutubtiisna ay kuba sugnayd asxaabtiisa ay joogeen markaasuu bagdad kuba soo noqdo imaam axmed buu yimi isagoo salaamaya isagoo masr ka yimi bu waxuu ku yihi katabta kutuba shaaficiya katabta kutuba shaaficiya kutubtii shaafici ma soo qoratay oo ujeedadu rixlaad u baxday iyo cilmi dalabkii kutubtii shaafici ma soo qoratay qaala wuxu uhi laa mays qaala wuxu uhi farato farato waad gabood fashay oo ujeedada adoo rixlo tegay oo wadankii masar tegay oonad kutubtaas soo qoran gaboodfal weyn baa kaa dhacay sababtuna maa calimna maanaan ogaanin almujmala waa marka la eego dee xadiis ha noqoto qur-aan ha noqoto ka mujmalka ah khaasatan xadiiskiiba ka soo qaad ee isaga macnihiisii duuduuban yahe u baahan tafsiir iyo tafsiir min almufasari kii la cadeeye isaga mufasarkaa kamaanaan baran walaa naasika alxadiidi min mansuuqiha xadiidka kiisa naasikha ah iyo kiisa mansuukhana maanaan kala garan xataa jaalisna shaaficiya ilaahan shaafici laba fadhiisanay oo ibnu shaafici majaalistiisi iyo dee xalaqaadkiisii xaadiray umuuraha maan kala saarin oo maan kala baran isagoo dee axaadiisa nafteedii hayeyba taas buu yihi bima yucrafu naasik min almansuk maxaa lagu garanaya naasika mansuka laga garanaya yucrafu naasik xadiidi xadiidka naasikiisa waxaa laga garanaya min mansuki biaxadi hadi umuur umuurahan soo socda mid kamida ko alif bitasriixi rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay cadeyntiisa oo cadeeyeyba taas waana deeta inoogu ugu horeysa ka xadiidi buraydata fi صaxiixi muslim kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha waxaan aamin idiin diiday xabaalaha in la ziyaartay ziyaarta fa inaha tudakir alaakhira waa xikmadii ama qaradka laga leeyahay waxaa loo tegaya waa cibro cido ruuxu inuu aakhiro ku xusuustay maaha wax kale aakhiro inay dee idin xus aakhira idin xusuusinaysa ama ay xusuusinaysaa ziyaarta bal xadiidkan eeg ziyaarat lqubuur waa jor nahyigeed baa horeeyey amarkan baa ka dambeeyey kan kalea ka dambeeya rasuulka ilaahi baa caddeeyey nahyigiisaa hore inuu maanta meesha ka baxay taasi waa mid ka qowli saxaabiyin saxaabi qowlkiina waa lagu garan ka qowli jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu kaana aakhir alamrayni kole labada xaala waxay tahay aakhiru lamrayni tarku lwudu ee tooraan ka dhigaynaaba khabarkeeda kaana waxaa aakhir alamrayni laba amar ka u dambeeyey ama laba xaalo oo min rasuulilamarka imaka waaxid lumuur weeye ee maha waaxid lawaamir amar uu dad amray maaha ee waa laba shani ama laba xaal kii dambeeyey wuxuu aha min rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi xaggii kaba sugnaaday tarmarkaa tarkul wuduuy waysada ka tegeeda laga weysaysi laga tago mima masati naar wixii dartaatay in laga weysaysto katageeda lagaba taga ayay ahayd macnaa waxa weeye rasuulkii ilaahay wuxuu ka weysaysan jiray marka wax ama dab lagu kariyey ama lagu dubay adigu si un dab uu ku taabtay marka uu cuno ama uu cababa rasuulku waa ka weysaysan jiray taasi way u horeysay weliba maaha ficil une bal waxaa dee saxiixa inooguma suganta wada-uu mima masati naar ka weysaysta waxaa dabtaabtay laakiin maxaa dhacay markii dambe rasuulkii ilaahay isagoo hilib cunay oon salaadii un u kacay taas isagoo sawiiq dee isna la dubay oo la markaa la solay bal markaas dee caday oo salaadii u kacay labadaba dee khaybar iyo waktiyo kale ay kagaba sugnaato haddaba muxuu leeyahy saxaabigani ina laga weysaysto wixii dabtaabtayna wuu horeeyo rasuulka ilaahay shanigiibuu ahaa in la iskaba daayo on laga weysaysana way dambisay markaa tanaa dambeyso saxaabigu muxuu inoo cadeemay labadan xaal ka dambeeyey inuu kan ahaa inuu kan ahaa oo markaa adigu waysadii laga weysaysanayey alwudu mima masat naar in meesha la nasakhay taasna waa akhrajahu asxaabu sunan bimacrifati taarikh taarikhda garashadeed ka xadiidi shadaad ibni awsin afdara alxaajimu walmaxjuum waa xadiis duruq badan leh duruq kala duwan oo tacaduday leh barkood maqaal ha ku sugnaadee kuwana dee ay xoog leeyihiin oo ay xujo yihiin xaajimkii iyo maxjuumkiiba way afureen ujeedadu labadnoo istoobayu arkay kan wax toobaya iyo kii la toobayaba afure waanay soomanaayeen nusakha markaa wuxu uhi waa la nasakhay bixadiid ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh wasalam ixtajama wahuwa muxrimun saa'im kolle waa xadiis isna saxiixa kuba sugan barhkoodna kalaam ay kaba keenaan jamcintoodan muxrimun saa'imun tan oo kale ixtajama wahuwa muxrim iyo ixtajama wahuwa saa'im laakiin dee inoo soo aroortay iyaduna bal isagoo muxrim oo sooman ama isagoo sooman baa rasuulka istoobay ee waa kan bal dee saxiixa bukhaarina waxaa nooguba sugan ibnu anas in la weydiiye o la yihi akuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im rasuulilah ila min ajli dacfi saxiixa bukhaari way kuba sugantahay may waa dacfigan dee kaba imanayo umanaan karayno ujeedadu haddii uu istoomo dee uu istoobo inaanay dhib lahayn kolle waa masale kalaam leh barhkooda aanay naskiga maanta halkan kuba tegin ay kuna tegeen sida madhabka xanaabilada oo kale in toobinku uu yahay waxyaalaha muftiraadka ah ee bal markaa tan oo kalena eg xagga taarikhdiiba eg iyo culimadu waxay yidhaaheen bimacrifati taarikh buu misaalkii baan ka doonaynay faqad jaa fi bacdi duruqi waa siduu dee shaaficiye imika halkan ay yidhaaheen iyo aimo kaleba faqad jaa waxaa ku yimi fi bacdi duruqi xadiidi shadaad xadiidka hore shadaad asaaniidtiisa barhkooda waxaa kuba yimi ana dalika kana zaman alfatxi waktigaa hadalkaa uu rasuulku yihi ina waktigii fatxu maka ay ahayd taas waana ibnu cabaas de ibnu cabaasna waktigaa maba joogin oo lamuu rasuulka mara lama joogine ibnu cabaas saxiibahu wuxuu la saaxiibay fi xajat lwadaac xajat lwadaac markaa ka ibnu cabaas baa dambeeyey oo saas bay dee naskiga ay uguba tegeen bidalaalat ijmac ijmaca dalaaladii ka xadiid ijmaca horta waxma nasakha si inoo odhan doonaba laakiin uu ina tusaya in waa mustanadka ijmaca ama naska kale ijmacu uu ictimaadsanayo ayaa aan naasikhi iyadu inaan ogaanin be ka xadiidi man shariba alkhamra fajriduuhu fain caada fi raabicati faqtuluuh ninka khamrada caba jeedla mar labaad jeedla mar saddexaad jeedla hadduu mar afraad haddana cabo faktuluuhu dila xadiiskaasba weye qaala nawowiyu nawowi wuxuu uhi dala lijmaacu ijmaacii ummaddu wuxuu ina tusaya calaa naskhi inuu xadiidka mansukhya oo ujeedadu ummadii dee cidleh mala daahiriyadu halkan way odhanaysaa iyada taas daahiriyaduna inta badan ijmaac ahaanka markay le ijmaac soo noqonayaan si waxaan ijmaacbo dee iyaga kharqi kuba keenayn oo iyaga duunkooda ijmaacaya ayay intooda badan ictibaariyaan bal markaa daahiriyadii haddaan iskaba dayno culimadii ma lahaa ninku hadduu mar afraad ama shanaad ama lixaad khamro cabo waa la dilayaa may odhan xadiidka markaas wuxuu leeya haddaba ijmaacii baa ina tusaya inuu aanu mansuuqayn oo dee ummaddu wax baatila kuma ijmaacayso ijmaacuna waxma nasakho oo waa kan wuxu uhi walijmaacu laa yansakhu ijmaacu waxma nasakho isagu walaa yunsakhu isagana lama nasakho walakin yadullu calaa nasikhan wuxuu na tusayaa dee waxaan ijmaaca keenay waa wax jira daliil unbay culimmadu keenay isu geeyey iyadoo daliil jiray kol in badan iskhilaafaan marka khilaafka laga waayo wuxuun isku wada raacaan mustanad baa jira da ibnu taymiya wuxuu yidhaha maba jiro ijmaacan waxa weeyaan shay dee ama xukum ahaayoo lagu ijmaacay katagiisu naasikhi jirin iyada taasi maba jirto waa siduu fataawihiisa kuba yidhaha ee bal markaa macnaa la amaanana kolley mustanad baa jiro mustanadkaas baa daliilkiya laakiin waxaa jirta halkan oo kale dee tirmidi iyo kuba suganba iyadoo ijmaac dee waxaan mee kolley musanadka inoo noqonaya inuu xadiiska laba socday haddana rasuulka ilaahay baa loo keenay dee ujeedadu markii afraad oo ninkii waa xaday uun nin dee mar afraad loo keenay uu xaday uuno bal markaa muu dilin oo taasi ay noqonayso kolley wixii naasikha ay noqonayso laakiin waxaa dee tirmidi oo kale kuba sugan inuu yihi xajkii isagoo jaabir bnu cabdillahi kaba waramayey kuna nalbi can nisaai wanarmi canhum oo kale anaan nalbi canisa iyo dee caruurta iyo dumarka iyo anagaa talbiyada u qaadayno oo ka talbiyeysanayno iyagumay talbiyeysanahayn markaas baa wuxuu raaciyey ijmaac ayuu soo naqliyaa tirmidi un inuu idhaaho dee ummaddu waxay ku ijmacsan tahay inaan laa yulabi can nisaai kayrahum hoosun bay udhigayaan iyagaa talbiyada laba imanayo iyaga kayrkood talbiyadoodii dee ma aha xaggoodii ugama naayib noqonayaan marka taas oo kale ayaaba daliil noqon karta xadiiska isagoo yimi haddana ijmaacan baa jira dumarkuna iyagaa talbiyeysanaya hoosma uba dhigeenoo bal taasi waa daliil kale oo aan haddii kan aan idhaahno nas baaban hayna dee inoo noqon karaa daliil ijmaac wuxuu inoo inoo tusayo nasigiisa ashhar musanafaat fiha alictibaar fi nasikh walmansukh min alaathaar li abi bakr maxamed ibni muusa alxaazimi waa kitaab aada u muhima kolley dabacaadkii ugu horreeya raaqib dambak uu madbace iyago dabaco iska yar radi ay ahayde laakiin dabacaad dambe ayaa jirta oo aada u fiican oo mujalad buuranba lagu madbaceeyey waana kitaabka marka la eego ugu shaamilsan adigu dee inta anuu ka warayo kutubtii baabkan kuba timi ama axaadiista naasikhiyada mansuuqeeda kaba hadashay isagoo muqadimo fiican oo xagga tarjiixaana uu leeyahay bal kitaabkaasi waa kitaab muhima waa nin dhalinyarnimo ku dhintay weye xaazimi laakiin caalim ahaa waxaan filaya inaan afartan gaadhin markaa u dhintay haddana dee asaar fiican uu kaba tago kitaabkani uu kaba mid yahay annasukh walmansukh lilimaam axmed tajriid alaxaadiid almansuka libn ljawsi qolooyin kalena way leeyihin sida ibnu shaahin iyo aimo kalena way leeyihin alfasl thalith wallahu subxana watacala alam soo maray waa muqaadimkiisa waa kii marduudka ah isaguna saddex mabxas buu ka kooban yaho almabxas alawal adaciifu almabxas almarduudu bisaqdin min alisnaad hore waa magacii caam ahaaneed ee wada shamlinaya labadoodaba ama labada maxsi ee dambe ama anwaacda daciifkaba isu geynayo waa daciif waa magac caama taasi markaa baxsiga labaadna wuxuu kaga hadli doonaa xadiidkii daciifka ahaa ama la celinayey sababta loo celinayana ay tahay sanadkiisoon xidhiidhin maha ruwaadiisoo la dacnay iyo cadaaladooda wax laga sheegayo dabdigooda emee sanadkun baan xidhiidhin taasi waa mid almabxath athaalisu almarduudu bisababi dacnin fi raawi waa kii la celin celintiisa tacrifu huwa isagu aladii kii weeye lam yatarajax aanu raajix noqon sidqulmukhbiri bihi kii isaga ku waramayay runsheegiisu aanay raajix noqon kale waa tacriif hore oo uu inoo soo tacriifiye xadiiskii maqbuulka ahaa ayuu imika muqaabilkiisii kan yahay oo markaas imika de waxaanan filaya halkaas baanay baxsigiisa iyo wixii bal masalan taas aan kuba soo marno ka hore wuxuuna soo yihi ma tarajaxa sidqu lmukhbiri bih waa kay raajix noqotay ee ujeeddadu dee ixtimaal imika meesha lagama saarayo laakiin waxaa raajixa ruuxan ku waramaya inuu run sheegayo oo dee say ku raajax tahayna waa sharaa'idda qabuulkaa laga helayo waa sifaadkan uu leeyahay raawigiisii ee keenaya in inaan dee aqbalo wixii uu warinayay kanna wuxuu ku tacriifiyey waa xadiiskan kan isaga ku waramaya raawigiisa ah inuu waxan uu naqlinayo uu ku run sheegayo aanay raajixinoo ahayn meeshii ama waxaa raajixa inaanu waxan ku run sheegahayn ama labadoodii way inoo simayin oo ixtimaalka cadamu dee markaasi dhinacan ayaa isaguna ixtimaal aada xoog badan oo kii kale aan ka sarrayn oo kale bal kaas baa waxa weeyaan la yidhaha xadiis daciifa oo macnuu maaha kii la ogaaday inuu raawigiisu been sheegay kaasun maaha kaasi waa mawduucba waxyaalahan dee inuu raawigiisani run sheegaya waa suurtagal ee waanay inoo sugnaan taasi waanay inoo raajix noqonun wadalika taasna waxa weeye ama sababku bifaqdi shardin shardi la-aantii aw akhara ama wax ka badan oo min shuruudi lqabuuli shuruudi aqbalka allatii taasoo marad binayno soo martay fii baxthi saxiix saxiixa baxtigiisa oo xadiidka marka la aqbalayo ama raawigu uu maqbuul noqonayo shuruud baynu u soo maray haddaba in shuruuddaa kii laga helayay waxaa raajix ahayd inuu run de waxaan yahay oo bal markaa ama khabarkan yahay oo sidaasaa lagu aqbalayay kanna shardi shuruudii ka mid ah ama wax ka badan shardi baa la waaya oo matalan haddii sanadkii aanu xidhiidhin dee markaas waa mid oo shardigii halkii itisaalu sanad la